markii ugu horreysay dowladda dalkani kenya waxay shaacisay tirada dhabta ee dadkii lagu dilay baskii u safrayay magaalada mandera taasoo ay ku sheegtay in kow iyo toban qof lagu dilay waxay kow iyo tobankan qof ku kala sheegtay in sideed ka mid ay ahaayeen ciidamada booliiskaee dalkani kenya laba ka midana ay ahaayeen macalimiin ka shaqaynayay countiga mandera halka kalena uu ahaa dhakhtar waxayna sheegna afar kaloo dhaawacana haatan lagu dabiibayo isbitaalka guud ee countiga wajeer lovid kibaro gudoomiyaha countiga wajeer ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliiska dalkani kenya halkaasi ay gaareen baaritaanana ay ku wadaan sababta keentay iyo weliba xogta dhabta ee in dadkaasi gaarigaasi ay saarnaayeen cidda siisay iyo dullaanka qaabka loo soo qaadan kadibna ay soo saari doonaan cidda xiriirka dhow la laheyd ee wargelisay in dadkaasi baskaasi ay saaran yihiin iyo in kale ilaayo haatanna dadka rayidka ee baskaasi saarnaa ee ahaan muslimiinta waxay ku xaniban yihiin deegaanka qutiilo dowladduna waxay ku wadaa baaritaano dhanka kalena baska ay saarnaayeen ayaa wararka halkaasi aynu ka helin waxay sheegayaan in risaas fara badan oo ku dhacday uusan awoodi karin halkaasi sii dhaafo ma aha markii ugu horreysay kooxda al-shabaab ay kala saaraan masiixiyiinta iyo muslimiinta dalkani kenya ku nool dhacdo noocan oo kalena ugu geystaan dhacdooyinka xigxiga ee noocaasna inta badan waxay ka dhacayeen wadadaasi weyn ee isku xirto gobolkani waqooyiga bari dalka kenya gaar ahaan deegaanka wajeer iyo mandera sidoo kalena dhacdooyin noocaas oo kale waxay ka dhaceen gobolada xeebta dalkani kenya dowladda dalkani kenya ayaa keliya waxay ku gaabsanaysaa oo keliya in halkaasi baaritaano ay ka bilowday ayna gacanta kusoo dhigi doonto cidda xiriirka dhowlo lahayd oo xogaha siinayso dadka gawaarida soo raacayo ee masiixiyiintana kusii wargelinayso in wadada loo istaago waxayna sheegeen in tillaabo rasmi ay ka qaadi doonaan cid walba oo kaalmeynayso kooxdaasi al-shabaab ee inta badan wadada weyn ee gobolkani dhacdooyinka noocaas oo kalea ka geysato maxamed farax shire v o a garisa